لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أولا وأولا
لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco taariikhda hijiriyadan ay ku aadan tahay siddeedda bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri ku soo dhowaada barnaamijkii aad wada sugayseen ee tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barakaysan ee ramadaan xalay waxaa miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus tartan adag uu ku dhex maray shanta majmuuco ee ku jira gruubka ba caawase waxaa la filayaa in tartan aan ka dhicin midkii xalay uu dhex maro lixda majmuuco ee ku jira gruubka alif insha allahu tacaala tartan aqooneedka sanadkan waxaa iska kaashaday diyaarintiisa makaatiibta dacwada iyo tacliinta iyadoo andalus ay tabinayso mar kale soo dhowaada dhegaystayaal bisha ramadaan waxaa tartanka andalus uu dhex marayaa koo iyo tobanka majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaasoo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayad islaamiga ah ee mudug waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga ale andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus كل الورى وممنع لمن رعى تفوقا كل الورى
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo caawa miiska iyo mikrofoonka andalus ay ku tartami doonaan lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga gedo galgaduud jubbada hoose shabeellada hoose bakool iyo wilaayada islaamiga ee mudug waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka balse ka hor guddiga ayaan kusoo dhoweynayaa insha allahu tacaala si wixii soo kordha oo noogu soo gudbiyey insha allahu tacaala abu ibraahim haye jasaaka allahu khayran bashiiro waad mahadsan tahay habeen hore waxaan sheegnay in guddida ay soo gaareen ilaa iyo afar baxdi oo saddex majmuuc ay soo kala qoreen kuwaasoo ay ku codsanayeen in dib loogu fiiriyo su-aale hore looga qalday ee guddida labadii maalin ee u dambeysay aad iyo aad ay ka fadhiisteen buxuudtaasi oo ay dib u akhriyeen waxaana u soo baxday kadib markii ay akhriyeen aqwaashii iyo majmuucaadku ay jawaabahooga ay ku soo qoreen waxa u soo baxday in saddex ka mid ah su-aalahaasi dib loo celiyo halka mid ka mid ahna guddidu ay u waayeen waxay ku celiyaan sidaa darteed ka hor dhici maayo su-aalaha la celinayo kuwa ay yihiin iyo majmuucaadka iskale iyo su-aasha guddidu aysan aqbalin in la celiyo midda ay tahay hase yeeshee waxaan ognahay eh, dadweynaha iyo tartamayaashuna ay nala ogyihiin in nidaamk oo nidaamkeenniina ka mid ahaa eh, in majmuucadii keenta baxthi kadibna waxba weyda in laga jarayo shan darajo aad iyo aad halka toban ay ahayd markii hore markii hore toban bay ahayd aad iyo aad sidaa darteed eh, waxaad indhaha ku hayn doontaan majmuucada iskale su-aasha aan la aqbalin si majmuuceeda looga jaro shan sababtoo ah waa nidaam aan ku heshiinay haddaba waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka sheekh abu saciid asaylaci oo igu dhow iyo abu maxamed waxaan ku horreysiinayaa insha allah iyagaana ku matalaya guddidii buxuudtii iyo baadhitaankii iyagaa ku matali doona sheekh abu saciid marka hore insha allah tafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبو إبراهيم سأس شكتي بحوثتا لسو قد بيه وحكمي دها oo la soo celiyey su-aal oo majmuucada walaayada islaamiga shabeellada hoose la weydiiyey oo caqiidada ku saabsanayd oo ahayd inqasama ahlulbidaci fi alqadaa'i waalqadari ilaa halaata ilaa halaathati madaahiba famaa hiya oo markaas ay ku jawaabeen majuusiya wa mushrikiya wa ibliisiya een, sida caanka ah oo mashhuurka la garana waxay ahayd alqadariyatu waljabriyatu waalashcariya laakiin jawaabta ay ku bixiyeen oo guddiga markii baxhigooda soo gudbiyeen oo dibna ay u baareen waxay arkeen culimmadii islaamka caalim ka mid ah sheekh islaam ibn teymiya raxmatullahi caleyhi inuu sheegay ahlubidac in fi lqadaa'i waalqadar saddexdaas madahib ay u qeybsamayaan markan majuusiya iyo mushrikiya ibliisiya waa qool culimmada islaamka qaar ka mid ah ay sheegeen sidaas darteed guddigu waxay arkeen majmuucadaas su-aashaas in loo celiyo Een, su-aalaha oo labaad oo la soo celiyey waxaa ka mid ahaa su-aal majmuucada islaamiga ee walaayada shabeellada dhexe een, oo luqadda ku saabsanayd waxay ahayd min anwaa'i albadiici almutaabaqatu walaha asmaa'un ukhraa udkur ithnayni minha ee, badiica anwaacdiisa waxaa ka mid ah mutaabaqa mutaabaqada waxay leedahay magacyo kale laba ka mid a sheeg walaalaha markay ka jawaabayeen mar waxay sheegeen altadaadu waalmuqaabala mar kale waxay sheegeen addibaaq waalmuqaabala mutaabaqada magacyadeedii caanka ahaa dibaaq iyo tadaad iyo tadbiiq iyo takaaf ay ahaayeen wax lagu khalday magaca muqaabalada ay sheegeen muqaabaladii markii dambeeto waxay soo gudbiyeen baxthi oo culimmada qaar ka mid ah oo magacyada mutaabaqada muqaabala ay ku sheegeen saas darteed guddiga waxay arkeen majmuucadaas walaayada islaamiga shabeellada dhexe su-aashaasna in loo celiyo oo la siiyo jasaaka allahu khayran insha allahu tacaala waxaa inoo haray labo su-aalood oo kale oo isla hal habeen baxay isla hal majmuuco ahaa waxaan kusoo dhaweynayaa abu maxamed بسم الله الرحمن الرحيم waa mahadsantahay ibraahim La- majmuucada ka socotay wilaayatu jubba alwusra alislaamiya su-aal baa la weydiiyey maa ra'yu sakaaki fi lfarqi bayna aliijaazi waalikhtisaar Een, marka su-aashu sida noo qoran waxaa weeyaan sakaaki muxuu ka qabaa labadaas mustalax oo balaaqiga ah iijaaz iyo ikhtisaar Een, ma is- mid baa mise waa kala duwan yihiin waxay marka ayagu ku jawaabeen een, jawaab midda hadda annagu aan noo qoran aan ahayn annaga waxaa noo qoran sida raajixa oo ah laa farqa cinda asakaaki bayna aliijaazi waalikhtisaar waana sida raajixa si fiican laakiin waxaa jirta laba qiil oo kale oo sakaaki loo tiiriyey labadana waa daciif labaduba Mm.
labadaa qiil marka mid ka mid ah ayay ku jawaabeen su-aashan waxaa weeyaan maa ra'yu sakaaki ee ma ahan ma ma huwa ra'yu raajixu ma- ma huwa raajixu fii ra'yi sakaaki waa garad marka qodobkaasaa na qabtay waa caan baad noo weydiiseen ee raajix marjuux maadna weydiinin Marka waa meelay- qiilkaas waa marka meelay ku soo baxay- baxsan jireen waa Ya.
meelay- waa meelaha majmuucaadku waa fursada laga meelaha heli ka jiray helaan waa zaawiyo lagu baxsadaa jirta waa garad marka guddigii waa rogrogay meel kasta waa la fiiriyey bacda mulaaxadaad kasiira waxay dhaafi weysay inay aanan anagu codsanin sida ra'yi raajix ah waa garad saas ayaa guddi wuxuu gartay Si su-aasha loo sida celiyo.
raajix horta sida noo qoran weye waa laa farqa baynahumaa sida culamada ishay muxaaqiqiinta ah laakiin aqwaal kaloo daciifaha jirta mid kamid ay ku jawaabeen waa garad maca annahu radiyey qolaas wiil radiyey weliba waa ixtimaalkaasaa markaa soo galay ihtimaalkaasa soo galay guddigu halkaasuu dhaafi waayey si fiican isla waxaa jirtay su-aal kale oo isla majmuucadaas la weydiiyey oo khaazi nin een, mujaahid ahaa qadiim ahaa oo la dhaho abi isxaaq surmaari oo la weydiiyey haa ma smu lghaazi aladii qaala canhu albukhaariyu maa naclamu ana fi lislaami milah ma smu lghaazi waxaa la weydiiyey dabcan qisada waa qisa caana sooma Ah, hadalkana hadal qurxoon oo bukhaari yiri weeye si fiican waxaa la weydiiyey magaca ninka sheega sheikhaas magaciisa sheega Mm.
ayay waxay ku jawaabeen kunyadiisii habeenkii marka waan ka qaladnay marka mararka qaarkood axkaamta oo haba noqoto fii bacdi almawaadic kunyadiiyo isimku laakiin hadda waxaa la weydiiyey fii hada almawaadic isim baa la weydiiyey waa garad marka markaana ma anfacayso ikhwada ilaa in isimka sheegan maahane waa garad hadda kuwana tartankan dhexdiisa muddo badan oo soo maray wax noocaan oo kale ah waa waa garad isim in qolo loo celiyo liajli isim loo celiyo waa garad marka midaas waxaa weeyaan waxay noqotay sidii noo qorneed isim maysan sheeginin waa go-aankii maalinkii hore guddida uu qaatay haa uu ku qalday ha ku khalday uu haa ku soo celiyey lana isim baa la weydiiyey isim maysan sheegin kunyay sheegeen Ah, markaa saddex intaasaa guddigu dhaafin waayey intaasu dhaafin waay jasaaka allahu khayran maxamed aad ismaadsan tahay walaalka bashiir sida guddiga uu ka dhawaajiyeyba majmuucaadka kala ah shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo majmuucada jubbada dhexe waxaa caawa loogu daray min toban darajo halka majmuucada jubbada dhexena laga jaray shan darajo oo kale marka waxay noqonaysaa tobankii loogu dari lahaa in shan laga jiro in shan laga jaro maadaama ee, su-aal ay baxsigeeda keeneen dib loo celiyo dib loogu celiyey aad baad u mahadsan tahay hambali ayaan leenahay majmuucaadka jubbada dhexe shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo min tobanka loo celiyey oo markii dambe shanta laga jaray jubbada dhexe goordhow tartankii ayaan gudageli doonaa insha allahu tacaala
ولم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa horteeda yaal lix waraqadood ay ku qoran yihiin magacyada majmuucaadka lixda ah ee caawa ka qaybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan majmuucada ugu horeysa ee caawa barnaamijka lagu daafuri doono insha allahu tacaala waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug اكتسب منها الحيلا جائدا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غذت دولا والغرب منها اقتبس اليوم waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhownahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug caawa idinka ayaa nasiib u yeeshay in la idinku daafuro barnaamijka nambarada kow ilaa lix midka qabsada lambarka saddexaad ee barnaamijka nambarka saddexaad ee barnaamijka mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha ee wilaayada islaamiga mudug sidee noo maqashaan si fiican baan idiin noqonaa iyo waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay hal yushtaradu fi raawi an yakuuna musliman cinda taxamuli alxadiidi maca dikri daliil hal yushtaradu fi raawi an yakuuna musliman cinda taxamuli alxadiidi maca dikri daliil waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
loola shardiyo
haye daliilkuna waxa weeye jiroorina markaa markaa nabiga kasoo guurinaya salaada maqribka inuu dur ku dukaday maysan ahayn oo dur nabigu ku dukanaya muslim maysan ahayn
mar kale ku celiya
looma shardiyo jubayr bin mudram xadiiskiisa aan u daliila
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyaan saxi qalad guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhi- dhanka alxadiid wa culuumuhu waxaa la weydiiyey ma loo shardiyaa raawiga inuu muslim yahay marka uu xadiiska soo qaadayo daliilkana idinkoo ku daraya jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeedna waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markanna waxaan eegi doonaa majmuucada labaad ee barnaamijka ka qaybgeli doonta waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud دوما أولا لنخلق العلوم نقتدي بها مشاعرا لنخلق العلوم نقتدي بها مشاعرا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhownahay nambarada kow ilaa lix midka qabsada labo nambarka labaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam si fiican haye lambarka labaad aad qabsateen waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay alkalaamu fi alruwaati biqadri alxaajati hal yucaddu min alghiibati almuxaramati am laa dalil calaa dalika min asunnah alkalaamu fi alruwaati biqadri alxaajati hal yucaddu min alghiibati almuxaramati am laa dalil calaa dalika min asunnati waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha ah laguma tiriyo daliilkuna waa xadiidkii bisaxaf ulcashirati
mar kale ku celiya
ah magac laguma tiriyo xadiidkuna waa mid saabsan kuu sheegay bisaxaf ulcashirati haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahayd su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alxadiid wa culuumuhu waxaa la weydiiyey warka laga sheega ninka raawiga ah biqadri alxaaja ma lagu tirin karaa inay xan tahay oy xaaraan tahay daliilkana waa la weydiiyey min asunna jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeedna waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markan waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee caawa ka qaybgelaysa warqadda gacanteeda ku soo dhacdayna waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا سينشر معارفا waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa waxaad si toosaa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan iyo barahan internetka ku leenahay markanna waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu waa dhowna nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada nambarka shanaad nambarka shanaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidee noo maqashaan wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu si fiican haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay hunaaka axaadiidun laa tajuusu riwaayatuhaa bilmacnaa udkur qismayni minhaa hunaaka axaadiidun laa tajuusu riwaayatuhaa bilmacnaa udkur qismayni minhaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barku way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmu- shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأحاديث المتعلقة بأسماء الله وصفاته. و- آه، والألفاظ المتعبد بها كالأدعية.
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala yohaw ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alxadiidu wa culuumuhu waxaa la weydiiyey waxaa jirta axaadiid aysan bannaanayn in lagu wariyo macnaha laba ka mida sheegaa la yidhi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markana majmuucada afraad ee barnaamijka ka qaybgelaysa aan soo dhoweynayo waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لمطلوب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلق العلوم نقتدي بها مشاعرا سينشر معا waa hagaag markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بي haye majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool nambarada mid ka qabsada نمبر كتير برنامجك
nambarka koowaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفي عم aye lambarka koowaad ee barnaamijka aad qabsateen waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay limaada laa yalzamu min qowlihim can ilisnaadi rijaaluhu rijaalu saxiixi an yakuuna alxadiidu almarwiyu bihi saxiixan xasba maa dakarahu alxaafid لماذا لا يلزم من قولهم عن الإسناد رجاله رجال الصحيح أن يكون الحديث المروي به صحيحا حسب ما ذكره الحافظ وأن في ليانات قراتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta tartamayaasha jawaabta
يعني مقصودة على الرواقة متردد بالتنزيل
mar kale ku celiya أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى الحاشا يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق waa hagaag haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka su-aashoodii alxadiidu koowaad su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alxadiid wa culuumuhu waxaa la weydiiyey sababta ayna laasim u noqonaynin hadalkooda ay dhaheen alisnaadu rijaaluhu rijaalu saxiix inaanu noqonaynin xadiiskaasi xadiis oo saxiixa xasama dakarahu alxaafid markaa sababtaa la weydiiyey limaada jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn waxaan eegi doonnaa majmuucada shanaad ee caawa barnaamijka ka qaybgelaysa warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا هي إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا ضادونه nambarada mid ka qabsada insha allah نمبر كفرات يا برنامجك nambarka afaraad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفي عن ولا su-aashiina idinkuga horreysa waxay leedahay man huwa alimaamu aladi jaa'a bacda alqarni asaabici warataba culuuma alxadiidi tartiiban jadiidan maca dikri alkitaab man huwa alimaam aladi jaa'a bacda alqarni asaabici warataba culuuma alxadiidi tartiiban jadiidan maca dikri alkitaab waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جلال الدين السيوطي كتاب محاولة تجريد الراجع
markale ku celiyo
جلال الدين السيوطي كتاب محاولة تجريد الراوي في شرح تقريب النووي
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alxadiid wa culuumuhu waxaa la weydiiyey imaamkii qarnigii toddobaad imaaday ee culuumulxadiid ah kadib een, kadibna warataba culuum alxadiid tartiiban jadiidan maca dikri lkitaab kitaabka inadoo la sheegayo jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan soo gelin doonnaa majmuucada lixaad ee ugu dambaysa majmuucaadka tartanka ka qaybgalaya caawa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose طريقي للعلا لنهدي دوما أولا لمطلوب العلو
waa hagaag markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والبينة nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah وأنا أسمع إن شاء الله مرحبا waa nambarka lixaad tahiye macaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيعا haye lambarka lixaad ayaad qabsateen waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horreysa waxay leedahay maa hiya al axaadiidu allatii tatadaraqu ilayha alcilatu alghaamidatu fi lghaalib maa hiya alaxaadiidu allatii tatadaraqu ilayha alcilatu alghaamidatu fi lghaalib waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada jubbada hoose jawaabta ال- ال- الأحاديث التي روى الثقات يو- الحديث المعنعنة يو- حديث الحرج
أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثري نباء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق لله haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka al axaadiid wa culuumuhu waxaa la weydiiyey axaadiidta ay gasho cilada qaamidada ee qarsooni inta badan jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn انطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay oo sannadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri ay ku tartamayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah galgaduud mudug bakool shabeellada hoose jubbada hoose gedo jubbada dhexe shabeellada dhexe hiiraan banaadir iyo wilaayada islaamiga ah ee baay caawa sida aad hordhac barnaamijka ku dhegaysateenba waxaa tartamaya lixda majmuuco ee ku jira gruubka alif oo kale ah gedo jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaana sanadkan barnaamijka iska kaashaday diyaarintiisa makaatiibta dacwada iyo tacliinta iyadoo andalusna ay tabinayso waxaad si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga al andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka islaamiga dalka iyo barahan internetka ku leenahay qaybaha kale ee su-aalihii majmuucaadka ayaan ku laaban doonaa waxaan u soo gelin doonaa siday u kala horeeyeen insha allahu tacaala ugu horeen waxaan mar kale soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug ولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى
waa hagaag markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدونه ay macad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug sidee noo maqashaan بشيء ما عندنا والله haye su-aashiina labaad ahna su-aasha idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay hunaaka imaamun min a'immati ashaaficiyati fi lqarni asaadisi allafa kitaaban fi raddi cala almuctasilati faman hada alcaalimu wama kitaabuh هناك إمام من أئمة الشافعية في القرن السادس ألف كتابا في الرد على المعتزلة فمن هذا العالم وما كتابه وأن في ليا قرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada يحيى يحيى ابن أبي الخير العمراني
Mhm.
الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار والكتابة الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka almaktabatu waalculamaa waxaa la weydiiyey imaam ka mida imaamyadii shaaficiyada ee qarnigii lixaad wuxuu alifay kitaab uu ku radinayo muctasilada kitaabka magaciisa iyo caalimka qoray jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug markanna waxaan toos u soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucadii labaad ee barnaamijka ka qayb gashay waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا ay macad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يعني؟
haye su-aashiina labaad ahna su-aasha idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay hunaaka imaamun min almuxadisiina jaa'a bacda alxaakimi alafa kitaaban fi lsaxiixi waqadama shaykhu lislaami kitaabahu calaa kitaabi alxaakimi faman huwa هناك إمام من المحدثين جاء بعد الحاكم ألف كتابا في الصحيح وقدم شيخ الإسلام كتابه على كتاب الحاكم فمن هو وأن في ليانات قرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha
Waa. Ya- ya- ya Rabbi.
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka almaktabatu waalculamaa waxaa la weydiiyey waxaa jira imaam ka mida muxadisiinta oo yimid xaakim kadib wuxuu alifay kitaab fisax waxaana ka horreysay sheekhulislaamna wuxuu ka horreysiiyey kitaabkiisa kitaabka xaakim marka waxaa la isweydiiyey imaamkaasi magaciisa jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markanna waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada Waalaikum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waa dhanyahay mar kale.
ay mucaad majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidee noo maqashaan Waxaan codsadaa qayb ugu
haye waa yahay mar kale sidee noo maqashaan si fiican.
haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina idinkugu dambaysa waxay leedahay hunaaka mukhtasarun fi axaadiisi alaxkaami dakara adahabiyu ana axaadiisahu laa tanzilu can rutbati alxasani famaa huwa هناك مختصر في أحاديث الأحكام ذكر الذهبي أن أحاديثه لا تنزل عن رتبة الحسن فما هو وأن في ليانات قرتين واتكسو جواب عين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada shabeellada hoose jawaabta
Assalaamu calaykum.
wacalaykum assalam waraxmatullahi wabarakaatu
Hal yuntaqa fi sunan?
mar kale ku celiya
Hal yuntaqa fi sunan libni Daawuud? Libni Daawuud- libni Daawuud.
أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka almaktabatu waalculamaa waxaa la weydiiyey waxaa jira mukhtasar oo fii axaadiidi alaxkaama oo dahabi uu sheegay in axaadiistiisu ayna ka hooseyn xagga rutbada rutbat alxasan waxaa la weydiiyey markaa kitaabka magaciisa jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan toos u soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucada afraad ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barkeesan ee ramadaan waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada Waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddaynu ay mucad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh majmuucadda tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool sidee noo maqashaan calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sakaabaadin diilaan haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay axadu qudaati almaalikiyati wa fuqahaa'iha fi lqarni asaadisi allafa kitaaban fi ddabbi can asaxaabati faman huwa wamaa kitaabuh أحد قضاة المالكية وفقهائها في القرن السادس ألف كتابا في الذب عن الصحابة فمن هو وما كتابه وأن في لياينات قرتين وأتكسو جواب عين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
أبو بكر محمد بن عبد الله بن عرب واسم وواسم من جواب markale ku
واسم celiya من جواب كتاب
markale ku celiya
أبو بكر بن محمد أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن العربي واسم وواسم من الجواسم وواسم من الجواسم haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka almaktabatu waalculamaa waxaa la weydiiyey mid ka mida qudaadii iyo fuqahadii maalikiyada ee qarnigii lixaad wuxuu alifay kitaab uu ku difaacayo saxaabada marka waxaa la weydiiyey qaadigaas iyo kitaabkiisa jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambale ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool markanna waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo يوما أول علينا قلوبنا علوم نقتدي بها مشاعرنا قلوبنا علوم نقتدي بها مشاعرنا assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا بندورة hay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo iyo su-aashooda ugu dambeyso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيان ولا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay axadu culamaa'i alyamani allafa kitaaban nafiisan fi raddi calaa ra'si almubtadicati fi lqarni almunsarimi udkur alkitaaba waalmu'allifa أحد علماء اليمن ألف كتابا نفيسا في الرد على رأس المبتدعة في القرن المنصرم أذكر الكتاب والمؤلف وأن في ليانات قرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني كتاب وحاول تطوير الاعتقاد
أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش ال- haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixeen sax iyo qalad gudigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka almaktabatu walculamaa waxaa la weydiiyey mid ka mida culimada yeman oo ka alifay kitaab qaali ah ugu radinaya markaa ra'sulmubtadica fi lqarni almunsarif munsarib waa qarnigii tegey mubtadicii ugu weynaa amba ugu horreeyey udkur alkitaab walmu'alif jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan toos u soo gelin doonaa majmuucada lixaad ee barnaamijka ka qayb gelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose دوما أولا لمخلوق علوم نقتدي بها مشاعرا لمخلوق علوم نقتدي بها مشاعرا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياندوني ay mucaad majmuucada ugu dambeysay ee jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale majmuucada jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu dambaysa waxay leedahay udkur axabba kutubi dabaraani ilayhi kamaa dakara huwa udkur axabba kutubi dabaraani ilayhi kamaa dakara huwa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta su-aasha jawaabteedan sidan waxay noqonaysaa waa almucjam alawsat
mar kale ku celiya
almucjam alawsat
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad gudigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka almaktabatu walculamaa waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaan dabaraani kutubtiisa midkii ugu jeclaa sida isaga laftiisu uu sheegay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambalya ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لمخلوق waa hagaag dhegaystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarin intaan majmuucaadka iyo darajooyinka ay caawa keensadeen soo gudbin ugu horreyn waxaan soo dhoweynayaa abu ibraahim insha allahu tacaala si ay noogu soo gudbiyaan su-aalihii dhanka majmuucaadka caawa ka soo noqday jasaaka allahu khayran bashiir waa mahadsan tahay caawa su-aalaha oo ahaa ilaa iyo laba iyo toban su-aalood waxaa inagu soo laabtay shan ka mid ah taa macnaheegu waxa weeyaan badankoodii waa laga jawaabay caawa iyo xalay horta way kala duwan tahay haddii aan kusoo dhoweeyo abu saciid oo agtayda jooga sheekhana su-aasha koowaad ee bakool nooga bilow kadibna balsaas nambarada siday isugu xigaan aan uga jawaabna insha allah bismillaah abu ibraahiimow ee, sida aad sheegtay caawa waxaa soo laabtay ilaa shan su-aalood Ee, majmuucada haddan ugu horeysa majmuucada wilaayada islaamiga ee boqol su-aashoodii koowaad oo xadiidkii culumtiis ku saabsanayd waxaa la weydiiyey limaada laa yalzamu min qowlihim can ilisnaadi rijaaluhu rijaalu saxiix an yakuuna alxadiidu almarwiyu bihi saxiixan waana loo qeyday xasba maa dakarahu alxaafidu markan eh, jawaab khaldan ayay ka bixiyeen jawaabta saxdana waxaa weeye lixtimaali an yakuuna fiihi shuduudun aw cila Een, majmuucada walaayada islaamiga ee gedo ee su-aashoodii koowaad waxay ahayd man huwa alimaam aladii jaa'a bacda alqarni asaabic warataba culuuma alxadiidi tartiiban jadiidan maca dikri alkitaab waa kuma imaamka oo yimid qarnigii toddobaad kadib Ee, kadibna culumtii xadiidka tartiibiyey tartiibtii oo horey loo yaqaanay tartiibka cusub uu sameeyey iyadoona la sheegaya waxay ku jawaabeen jalaaluddiin asuyuudi kitaabkiisa diriibu raawi jawaabtaasna waa khalad jawaabta saxdana waa alxaafid ibn xajar al asqalaani kitaabkiisa nusatu nadar ama nukhbatulfikr wey su-aashoodii labaad oo culimmadii maktabada ku saabsanayd waxaa la weydiiyey ee, majmuucada walaayada islaamiga ee gedo ee, axadu culamaai ilyaman alafa kitaaban nafiisan fi raddi calaa ra'si almubtadicati fi lqarni almunsarim culimmada yaman caalim ka mid ah ayaa wuxuu qoray kitaab aad nafiis u ah oo ku radinaya ee, madaxda mubtadicada qarnigii hadda lasoo dhaafay qarnigii hadda aan ku jirno qarnigii ka horreeyey ee kitaabkaas iyo mu'alifka sheeg waxay dhaheen mu'alifku waa maxamed ismaaciil alamiiru sancaani kitaabkan waa tadhiiru lictiqaad sawaabkan waxaa weeye sida saxda ah kitaabka waa altankiil bima fii ta'niibi alkowthari min alabaadiil oo iska leh alimaam yaxya almucallimi oo qarniga hadda lasoo dhaafay kun saddex boqol siddeetan iyo lixdii geeriyooday Een, majmuucada wilaayada islaamiga shabeellada hoose su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey hunaaka mukhtasarun fi axaadiidi alaxkaam dakara adahabiyu ana axaadiidahu laa tanzilu can rutbati alxasan famaa huwa waxaa jira kitaab oo mukhtasar ah axaadiidu alaxkaam lagu alifay alimaamu dahabi uu sheegay axaadiidtiisa inaysan ka degaynin derajada xadiidka xasanka kitaabkaas waa kuma waxay ku jawaabeen marka koowaad waxay dhaheen almuntaqa fi sunan mar labaad ay ku celiyeen markii ugu dambeysay waxay dhaheen almuntaqa fi sunan libni abi daawuud haddana mar kale waxay dhaheen een, libni daawuud jawaabtana waxaa weeye kitaabka waa almuntaqa min asunani almusnada can rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam lilxaafid ee abi maxamed cabdulaahi ibnu ljaaruud kitaabkaas weeye markaan eh, haddii almuntaqa ay ku gaabsan lahaayeen een, waxba ahan laakiin waxay sheegeen muntaqo oo ibni abi daawuud iska leh saa darteed ayaa loogu khalday majmuucada een, walaayada islaamiga jubbada hoose su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey maa hiya alaxaadiid alatii tatadaraqu ilayha alcilatu alghaamidatu fi lghaalib maxay tahay axaadiidta oo inta badan cilada usoo gudubta haaliban markan waxay ku jawaabeen axaadiida hiqaada wariyeen maray dhaheen mar kalena waxay dhaheen alxadiid almucancan jawaabta saxdan waa alaxaadiid alatii daahiruhaa asixatu wasalaama nacam jasaaka allahu khayran waxaan filayaa in dhegaystayaasha iyo tartamayaashuba ay meel ku qorteen jawaabaha saxda ah markan waxaan soo dhoweynayaa walaalka mucaad si ay noogu soo gudbiyo insha allahu tacaala majmuucaadka lixda ah iyo caawa darajooyinka ay keensadeen hay mucaad aad aad umahadsantaa walaalka bashiir caawa habeenka sideedaad ee bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo tartankana waa habeenkiisii toddobaad waxaa caawa miiskii mikrofoonka idaacadda islaamiga al andalus ku baratamayey majmuucada alif oo ay ku jiraan ilaa iyo lix majmuuco majmuucada ugu horeysa caawa waa mudug waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna sidaasi ku heleen labaatan darajo majmuucada labaad waa majmuucada galgaduud waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxay kaga jawaabeen si sax ah waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada saddexaad waa majmuucada shabeellada hoose waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay si saxa ayay kaga jawaabeen su-aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay sidaasi waxay ku heleen toban darajo majmuucada afaraad waa majmuucada bokool waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen waxay sidaasi ku heleen toban darajo majmuucada shanaad waa majmuucada gado waxaa la weydiiyaa labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey waa ay soo wada hareer mareen majmuucada lixaad waa majmuucada jubbada hoose labadoodii su-aalood ayaa la weydiiyey su-aashoodii ugu horreysa waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen waxay sidaasi ku heleen toban darajo majmuucaadka kale ah mudug iyo galgaduud caawa waxay la yimaadeen mid labaatan darajo halka majmuucaadka shabeellada hoose bakool iyo jubbada hoose waxay la yimaadeen mid toban darajo halka majmuucada gadona ay caawa la timid eber darajo waana filayaa in ay tartamayaasha iyo dhegaystayaashaba ay meel gaar ku wada qorteen darajooyinka ay caawa keensadeen majmuucaadka lixda ah ee ka qaybgelayay barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri insha allahu tacaala habeen dambe mar kale hadduu allah qadaro waxaa miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ku tartami doona shanta majmuuco ee ku jira gruubka ba kuwaasoo matalaya wilayaadka islaamiga baay banaadir hiiraan shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe inta uu barnaamij ka socday waxaad toos inooga dhagaysanayseen dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga al'andalus iyo alfurqaan iyo baraha aan internetka ku leenahay waxaana sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri barnaamijka diyaarintiisa iska kaashada makaatiibta dacwada iyo tacliinta halka andalusna ay tabinayso guud ahaana barnaamijkii caawa waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu